feel the wind. Five, six, seven, eight, nine.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina bisha disembarna waa lix sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dood cilmiyeed ku saabsan isbeddelka cimilada oo lagu qabtay magaalada boosaaso
waxa ay tahay isbeddelka cimilada waxyaabaha keenahay saamaynta ay reebi karto waxaa kaloo ayadan laga hadlay ee xog ku saabsan danka jiray baaxaddooda iyo qaababka wax loo qaban karo waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda dhallinyarada ee qurba joogta ah ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida hogaamiyihii hore ee dalka myanmar an san suuji ayaa maanta oo isniina ah ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay afar sano xadhig ah dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jiray jebinta qaar ka mid a shuruucda dalka iyo ku xadgudbista xayraadihii la xidhiidhay cudurka covid n wakhtigii uu xisbigeedu ololaha doorashada ku jiray qareenada iyo taageerayaasha ansan suuji ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan saliiraad lahayn iyagoo uu ku eedeeyey militariga dalkaasi in ay rabaan inay qiil u helaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen ansan suuji iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba dafiray eedaha loo soo jeediyey dowladda maraykanka ayaa axaddii shalay cambaaraysay weerar ka dhacay dalka maali weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah waxaana ku dhintay ugu yaraan koob iyo soddon qof iyadoo ay ku dhaawacmeen toddobiyo toban qof oo kale dabli aan haybtooda la garanaynin ayaa weerarkan fuliyey jimcihii iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo oo ku yaala bartamaha maali deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan ururka alqaacida iyo weliba ururka daacish halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin keenaysa washington qaar ka mid a dadka qurba joogtaha ee dalka ku laabtaa ayaa mararka qaar lagu eedeeyaa in ay sameeyaan mala awaal iyo buunbuunin ay buunbuuninayaan nolosha ay qurbaha ku nool yihiin yaasiin cismaan oo bare sare ah waxa uu muddo ku dhow soddon sano joogay dalka boqortooyada britain waxaanuu tilmaamay in qurba joog badan ay ka badbadiyaan nolosha ay ku nool yihiin xilliga ay afrika dib ugu laabtaan kuwaasoo jahawareer ku ridi kara dhallinyarada kale waxaanu ka waramay nolosha qurbaha siciid sagal faarax oo joogta jabuuti ayuuna u waramay anu qurba joogta reer london baan ahay ee jabuuti ku dhalatay waxaan odhan lahaa wallahi horta dhallinyarta qurbaha nala joogtaa qof kastaabada xaalad gooniyuu ku nool yahay anigu imika siddeedaatan sano waxaan joogaa london jabuutan ku koray ku dhashay magaaladii aan ku dhashay baan maanta dhex joogaa alxamdulilah oo nabada oo waxaa ugu qaalisa adduunka waa nabadda iyo kala dambaynta iyo nidaamka dowladeed oo jira oo maanta dad badan haysan horta taas waa shay ugu qaalisan adduunka dhallinyarta qurbaha nala joogtana waa dee qaar badan horta way ku dhibaataysan yihiin qaar badan oo nolosha meel fiican ka gaadhin way jiraan oo dee noloshoodii ay imkaan u shan iyo toban sano macalin baan xaggaa ka ahay dhaqaalahan dhigaa magaalada jabuuti markaan kusoo laabtana dad dadkayga ma dheximi oo dadka dhallinyartaas kama dhex saaro oo cabdul baa ka mid a maanta oo saaxiibkaya saacas baan wala wadanaa magaalada marka dad qurbaha markay ka yimaadaan si khaldan dadka doonaya inay uga dhaadhacsiin inay nolol ka wanaagsan ku haystaanna waa been baan odhan lahaa anu inta badan haddaad guri iibsatid kar mortgage baad qaadanaysaa deyn baad qaadanaysaa baankaas kale haddaad gaadhi iibsatid waxaad ku qaadanaysaa finance haddaad guri degan tahay karaad bixisaa amba dowladda kaa shubtaa marka qofkii nolosha horta rayadaa la geliya dadka waa in horta laga daaya anu dhallinyartaan odhan lahaa rayada lagu gelinayo iminka hargeysaan soo maray iyadana saasay laeg qorba joogta waa la qadarinayaa laakiin qorba joogta wax lagu qadariyaa hadday wax soo kordhinayaan oo ganacsi ka furayaan dalka hadday jabuuti horumarinayaan amba hargeysa horumarinayaan amba meesha doonto so- dhulka soomaalida ka horumarinayaan waa okay laakiin waxay la imanayaan eh, been badan oo iyakoo dee den yar soo qaatay oo ma- laba cisho jooga magaalada iyo magaalada si khaldan ugu dacdaacayaan marka waad la qabtaa dhallinyaradan gudaha waddanka joogta ee eedda saaraya qurba joogta waa dadkiinni waa le- waa habli waa hablihiinni in- reero waa reerihiinni markaa dadka ha ka xanaajinina dhallinyarta hablaha ugu quruxda badan baa laidiisoo xulayaa laydku darayaa adigoo xayraanana markaad qorbo geysid aabbaa yaabay adeeraa yaabay eddaa yaabtay intu way wada yaabtay anigu waxaan aaminsanayay haddaad imika aad ingiriisiga aanad si fiican ugu hadlayn amba aad dalkii aad tagtay aanad sidiisii ula dhaqabsanayn anigoo yar baa meesha la geeyey Ade afkii waan ku hadlaa dhaqankii waan hayaa qorbaha inta in badan bay u qaatay intaan ku degayay dadka kale horta nolosha jabuuti horta si fiican bay noo sii carbisa oo s- primary schoolka jabuuti aan ku dhamaystay haddaa european systemka jabuuti oo kale aad wax ku baratay waa easy inaad xaggaa la qabsatid laakiin adoo nin weyna markaad timaado dhowr iyo labaatan jira oo qorbaha soo galay oo afkii u baahan ingiriisiga inaad ku hadashid oo dee doonaya inaad professional noqotidna waa kugu adkaanaysaa imika aniga waxay ku qaadatay dee shan sanoo secondary-ga ah saddex sanoo laba sanoo college-a saddex sanoo jaamacada waa imse waa imse sano waa noloshaydii waa labiiy toban sana wax baranaya haddana marka dambe waan shaqa kale shan iyo toban waan shaqaynaya dee waxa weji waxaan leeyahay qor- intuu qofka vanton asagoo ah qorbihii galay goormuu noloshiisa bilaabayaa Ay, markaa taas horta inaan riyada iska dhaafnaa fiican oo runta isku sheegno shaqadaad xamaalaysaanaad xamaalaysaana gaalo markaad la shaqaysan ba caddaan la shaqaysidna way ku karbaashayaan nidanku soo dha- hargeysa ama jabuuti meesha doonaan ka joogno ama soomaaliya dad kala dambeeyaanne laakiin dalkaa laguma qadarinayo imika shan iyo tobankaa sane shaqaynaya caddaan la shaqaynayey gaaladu waa dad dhib badan ha rumaysanina marka haddaad qurbaa imanaysiin sidna dexamaal baa kuu dambeeya dhallinta marka tahriibisa ka waran ee dhaldhalaalka rumoodaya walaalay anigu maanta aniga alxamdulilah aniga xaaskayga waxaan nahay dad professional laakiin dee dadkii systemkii deyn baan ku jirnaa haddaan maanta guri iibsanay gurigii waa deyn saa xaggan bar jabuuti maanta dadka professionaalkii gurigi iibsadaa ayr ayr looga goosto marka qof nolol rayaa ku jira oo dee jannadii ku dhex jira waa yar yahay mee walaalaha boqolka dollar iyo boqolka pound maanta waa isku sixir barana adduunkii waa ka jira markaa dhalinyarta waxaan odhan lahaa sixir bararka adduunka ka jira waan wala qabnaa waxba idma dhaama iyaga idka- iyagaa soo cararaya minka hargeysaan ka yimid inta qurba jooga business ka samaysatay hargeysa dhexdeeda wallaahi waad yaabaysaa canada ka yimaadeen maraykan bay ka yimaadeen australia ka yimaadeen anna waan ku dala jira inaan ka samaysto jabuuti dayn haddaan lagu amahayn dayn maan soo qaadanaya waxaan ku samaynaya business ha baanka jabuuti waa bayseed waa kan dahabshil waa kan s- East, uh, uh, waa kan salama bank marka waxaan leeyahay dayn ubaa businessyada lagu bilaabaya dee wax yar isku jacburiyo wax ka bilaaba marka nolosha meel walba waa saad u maarayso walaal waa runtaa Bas, am, dee noloshu waxay u baahan tahay samir qof habeen ku taajira ma jiro odayaashii hore ee ganacsatadaha ee waa taqaaneen jabuuti joogay ibrahim dheeriya raggii hore dee hoosay ka soo bilaabeen laakiin dhalinyartan maanta doonaysa habeen inay ku taajiraan Ah, ama qof kale inay dee lacag soo qaadaan soo cantoobaan ma dhacaysa taasi kuwii qurbaha hore ka yimid jabuuti markay ku soo laabtaan hoosay ka bilaabaan anigayga maanta jabuuti usoo laabtay wixii ah, foundationkii amba asaskii waa abahay bilaabay yaan doonayaa inaan kusoo laabto
marka markaad tahay markaad in muddaa qurbaha joogto waxyaabaha qof dhallinyaraha oo waddan kala tegay waxyaabaha ku taaban kara maxaa ka mid ah waan gubanaya imika because eeg maanta bidaar baan leeyahay Ay, afartankiina ma gelin Ay, timo way caddaadeen qurbaha waa dayn marka reer iyo reer ciyaal markaad ku biilinayso qurbahana warwar baa jira waxyaabo badan oo social issues badan baa jira weliba markaan anigu weli macallin baan ahay markaa iskuulladooda waxaa arkaysaa problemada haysa drug problemka s- social problemada guryahooga iyo noloshooda marka rayaday la imanayaan dhalli- dhalinyarta qurbaha joogta ay la- jabuuti la imanayaan ba africa la imanayaan ha ka daayaan waa been waa riyo anuu macallin baaban ahay waaban arka caddaanka iyo dadka ajaanibka say u dhiban yihiin cunsurinimo way jirtaa marka dad leedin waa la soo dhaweyn doona gacmo furan iyo qalbi furan annaga kaygii joogtay baan soo cararayna laakiin dalkeena jabuuti waa dal fiican dalkeenna waa dal wanaagsan aan shaq- ka shaqaysano
dhallinta ku dhegaysanaysa af soomaalida ku hadasha adoo in badan qurbaha joogay kuna hamiye inay qurbaha tagaan maxaa tala siin lahay waxaan la horta ilaah la aamino kow Wa- waxa ilaahay weyn ka weyn ma jirto arsaaqadan ilaah baa bixiya nin kasta ma geed hoostiin maa joogtiday ama deexa joogtiday waa ilaah ku keenay waxaaga hortaasi waa been maaha aqoonta horta kordhiso amba xirfad amba farsamo baro waxaan arkay dad cambalaf yar intay shiidaan hargeysa dhexdeeda ku iibinaya ama jabuuti ku iibinaya inaan sambusa inaanta sabaayadda arooti ka qaata magaalada jabuuti dee laba sabaayad oo ay- ukun yar eeg yar ku samaysay beed yar laba boqol lixdan bay ka siisaa gidaar agtiiba ku iibsaa waan ka quraacdaa kama kama khashaafno annagu ma doonino dadka daynta isbuufiyaan amba dee ko- meelaha korniish meelaha eh, sanka taaga maraada madoobaysta walaal ma- ma fiicna dalkeena hala aamino hoosaa laga bilaaba nolosha haddaan bila- imanayo jabuutina hoosaan ka bilaabaya ha dacaska aan la socdo waad aragtaa dalkayga afrikaankaan wataa hay surwaal yar iyo shaar yar xayraana hay ka sheekeeya marka ilaa khayradii wala siiyo ciidiina dhulkiina aamina ilaahayna horta kolo aamina hay marka jazaaka allah khayr
kaasi waxau ahaa yaasiin cismaan oo magaalada jabuuti ugu warramiyey sagaal siciid faarax halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno heeskan
sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunke qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunke qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa
heeskaasi nagu luqaynay fanaanka xalweyste ayaan intaasi ku dhaafayn halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa loo qabtay dood cilmiyeed ku saabsan isbeddelka cimilada iyo adkeysiga bulshada oo ay iska kaashadeen hay-adda tadaamun iyo jaamacadda badda cas doodda oo si gaara loogu falanqeeyey abaaraha kusoo laalaabanaya dalka iyo sidii bulshada soomaaliyeed adkeysi uga yeelan lahayd ayaa waxaa marti ku ahaa aqoon-yahano uu ka mid yahay maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah dadkii kasoo qaabanqaabiyey doodan ayaa ka waramaya sidaa loo qabtay ee dood cilmiyeedkan oo ciwaankiisu ahaa isbeddelka cimilada iyo adkeysiga bulshada waxaa ee isla soo qabanqaabiyey ee iska kaashaday hay-adda samafalka ee tadaamun iyo jaamacad badda cas ee waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee waxaana loo qabtay oo ka soo qayb qa- galay ee ardada jaamacadaha ka- wax ka dhigta iyo aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo hay-adaha samafalka iyo dowladdaba ee waxaa markaa ee laga hadlayey saddex mawduuc oo muhiima oo in si is- cilmiya loo sharxo waxa ay tahay isbeddelka cimilada waxyaabaha keenahay saameynta ay reebi karto waxaa kaloo ayadan laga hadlay ee xog ku saabsan danka jiray baaxaddooda iyo qaababka wax loo qaban karo oo ama looga jawaabi karo waxaa kaloo ayadan laga hadlay ee qayb saddexaad ahayd ee bulshadana sidee bay u adkeysan kartaa isbeddelka cimilada adduunka ee saameynta badan ama saameynta ee taban ku yeelanaysa ee maaragtay ee dalka soomaaliya marka in bulshada ay la falgasho isbeddelka dhacaya ee adkeysina ay u yeelan karto ee la qabsan karto ama loo diyaar garoobi karo ugu yaraan ee dowlad ahaan iyo iyo iyo bulsho ahaanba marka ee, muhiimadda laga lahaa doodan maxay ahayd marka in loo qabto dhallinyarada iyo aqoon-yahanka ee kol ayadana muhiim ahayd waxyaabihii ka soo baxay oo markii ee dooda ay socotay waxaa ka mid ahaa ee in balsi cilmiya loo darso bulshada loo wacyigeliyo oo jaamacadaha lagu dhigo oo filliga deegaanka barashada culumta la xiriirta deegaanka iyo cimiladaba lagu dhiga jaamacadaha si loo helo kaadir hadhow bulshada wacyigelin kara oo waxaan eh, si cilmiya la rabaa in looga jawaabe taas waa mid mid labaad in la sameeyo social solidarity waxalo oo ay bulshada ayagu iscaawiso oo bulshada ay ku baraarugsantahay arrinta dadkooda wax haysta muxsiniinta dadka aqoonyaanka hay-adaha samafalka ee lookalka ah intaba bulshada inay isu ay isku tashadaan ayadana waa muhiim iyo dowladda oo runtii loo soo jeediyey talooyin ku saabsan inay samayso ee hannaan bulshada uga diga ee marka calaamadaha la arko forecasting yacni in hilaabin la sameeyo ama abaaru waxay ka mid tahay ee dhibaatooyinka adduunka ka dhaca ee dabiiciga ah. Si waxaa ka mid ah dhulgariirka oo kale foolkaanooyinka daadadka waaweyne badaha ay sameeyaan oo kale iyo marka abaar kuwaasi si sadhanliya si aan hore usii qorshaysnay ama laga warqabin mara qaarkood u dhacaan dhulgariirka oo kale laakiin abaartu way soo daahdaa calaamadaa la arkaa waxa weeye mudday soo qaadataa maadaama saas ay tahay ee, waxyaabaha ka soo baxay dooda waxaa ka mid ahaa in la sameeyo cotations ee dowladda ay leedahay yacni waxyaabo hadhow dii do- abaarta ay dhacdo bulshada qaabka loogu ee, gargaari lahaa ama wax lagu qaban lahaa ee, in maarata laga fikero waxaa ka mid oo kale ee, in biyo xireenno la sameeyo oo bul- xilliyada ay roobku da-ayo in laga faa'iidaysto oo la xirmaysto daaqa iyo biyahaba intaba waxaa kaloo ka mid ah ee, dhaqanka xoola ee raacatada aan ku jirno runtii mustaqbal dheer ma sii yeelanayo in la sameeya marka xoola dhaqato beerley ama xoolo dhaqato waxa lo farqi baa u dhexeeya annagu bulshadeen waxa waaye ee, mujtamaca soomaaliga waa mujtamac xoolo raacata laakiin xoolo dhaqata ma marka in bal dhaqan ah ee, bulshadeen inay ka soo baraarugaan qofba wuxuu leeyahay kun neef oo arya hal mar bay ka baabaayaan marka in uu xoolaha qaybna beero ku sameeyo bargado ku qoto yacni qaab isku cesho la sameeyo marka waa qaab runtii wax badanoo toleyna ka soo baxay ee, barnaamijkaas barnaamij runtii aad ee, u muhiim ayuu ahaa ee, jaamacadda oo runtii qabanaysayna ee, qorshaha ay damacsan tahay in sanadkiiba saan oo kale shir weyne looga doodo isbeddelka cimilada iyo abaaraha oo runtii annaga saameyn soomaaliya ku leh ee, amiin waa ku mahadcelinaya ee, doodu waa ay dheereed wakhti badan ayay qaadatay dhallinyaraduna dhegeystayaal ayay ka mid ahaayeen su-aalana weydiinayeen ee, khuburadii ee, ka qayb gashay doodan iyo maamulka puntland ee mas-uuliyiinka socday ee, marka ee, doodaha waana dhegeysanayna inta badan ee, talooyinka iyo waxa meesha ka dhacayay marka xalku see noqonaya sidee wax ee, looga qaban karaa abaarahan ee, kusoo laalaabtay ee, gudaha dalka gaar ahaan puntland oo kale ee, mase jireen in dhallinyarada qeybtooda lagu wacyigeliyey in abaaraha xilligan jira ay ka qayb qaataan si dadka loo caawin lahaa Ee, runtii waa su-aal muhiima barnaamijka dee muhiimadda koowaad oo loo qabtay waxay ahayd in wacyigelin la sameeyo oo ardada iyo dadka ganacsatada iyo aqoonyahanka iyo bulshada guudba lagu wacyigeliya in abaarta ay jirto Ee, runtii hadda hore baa curtay alxamdulilah hadda waxa weeyaan ee, sidii hore baqdintu maaha laakiin haddana weli bulshadii waxay usii baahan tahay in la caawiyo marka way ka mid ahayd runtii in maaragtay ee, la dareensiiyo xajmiga iyo heerka ee, iyo baaxadda abaartu ay gaarsiisan tahay oo soomaaliya inta badan way saamaysay gaar ahaan puntland oo kale ee bilihii ugu dambeeyey yani dad badan baa soo baarkacay oo kasoo tegay deegaanadoodii gaar ahaan gobolada mudug oo kale oo uu soo galay gobolkan bari iyo meelo badan oo meelo gaarkood oo sanaa ka mid oo xoogaa lahaa ee daaq xoogaa roob ku daayay marka ee, dhibaato runtii weyn bay ahayd laakiin alxamdulilah hadda roob baa jira ee, wayna ka mid ahay qorshaha loo qabtay barnaamijka in wacyigelinta la sameeyo ee ardada iyo dhallinyarada ay ka qayb qaataan ee, wixii ku saabsan ka jawaabidda ee abaaraha maxaa kusoo beegay baa la oran karaa marka in xilligan la qabto ee, dood cilmiyeedkan ee, lagu qabtay magaalada boosaaso in hadda laga hadlo isbeddelka cimilada iyo barnaamijkan abaaraha ku saabsan wakhtigeedii baa la taagan yahay marka wakhti munaasib ah ayuu ahaa e, runtii waana e, waana mas-uuliyad saaran dee e, maxaa lahay eedaha waxbarashada iyo e, inay ka jawaabaan baahida bulshada markaa taagan ay ka hadlaan oo ay cod dheer ay ku muujiyaan e, cilmi baarisan ka sameeyaanoo ee bulshada ay usoo bandhigaan jaamacaduhu waxyaabaha saddex shaqay qabtaanoo in dee wax dhegeysti iyo waxbarashadii ay ka shaqeeyaan inay cilmi baaris ay sameeyaan marka bay ka mid tahay marka qaab ka mida weeyaan in bulshadii ee, la sameeyo ee, maxaa la lahaa ee, social outreach ugu dambeynta waxaa rabaa inaan ku weydiiyo e, jaamacadaha ku yaala puntland gaar ahaan magaalada boosaaso ma lahan kuliyado ka hadlaya arrimaha cimilada iyo isbeddelka ama e, casharo muujinaya e, dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay leeyihiin abaaraha laga dhexlo marka doorka dhalinyarada ee barnaamijkan ee dhegeysanaya goobjoogana ka ahaa doodan maxaa uu ahaa doorkooda dhalinyarada Ee, isbeddelka cimilada iyo wax ku saabsan climatka waxaas ee, jaamacadaha hadda lagama dhigo laakiin ee, cilmiga deegaanka iyo ee, veterinariga ama xanaanada xoolaha iyo intaba jaamacadaha qaarkood waa laga dhigaa Ee, jaamacadda madaxas oo kale waa ay- waa waa bixisaa Ee, kuliyadaas waxaa kaloo iyadana ku jirtay tababaro Ee, tababar weyn baa jiray jaamacadda madaxas ay qabanaysay oo ay la qabanaysay hay-ad laga leeyahay dalkan holland netherland ee, tababarkaas muddo wuxuu socday ilaa sanad ku dhowaada ee, saddex fays ayuu lahaa ee, waxaa ka qayb qaatay ee, shaqaalaha wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo maxaa la lahaa jaamacadaha iyo hay-adaha ka shaqeeya ee, xoolaha iyo waxaas Ee, waxaa lagu qabtay tababarkaas saddex qaybood buu ahaa soomaaliya waxaa lagu qabtay laba fays fayska saddexaad waxaa lagu qabtay ee, ee, fayska labaad waxaa lagu qabtay etoobiya fayska saddexaadna waxaa lagu qabanayaa ee, Ne- netherland marka waa qayb ka mida runtii ee, dadaalada socda ee cilmigan deegaanka iyo cimilada intaba ee, lagu faafinayo oo bulshada lagu wacyigelinayo kaadir waxaa yaqaanana in la soo saaro ay ka mid tahay marka ee, doorka ardadan wuxuu hadda inay dhegeystaan oo ay cilmina ka qaataan su-aalna ka weydiiyaan wax meesha ka socday Ee, taasna waa ka mid ee, inay hadhow noqon karaan dhalinyaradu ee, dadka u qareemi kara ama u gargaari kara ama ka shaqayn kara gargaarka loo- loo fidinaayo ee, dadka abaaruhu ay saameeyeen
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ka mid a dadkii soo qabanqaabiyey dood cilmiyeedkaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayuuna u waramayey haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaryahanka u dhashay wadanka faransiiska ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee b s g kelian mbabe ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan haatan ciyaaryahanku in laga yaabo inuu la sii joogo kooxdiisa kubadda cagta ee b s g iyadoo horay ay kooxda kubadda cagta ee b s g ku gacan sayrtay dalab ka yimid kooxda real madrid oo ay xidigan doonaysay in ay kula wareegto ciyaaryahan embabe oo la hadlayay warbaahinta amazon prime ayaa waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta ee b s g ay tahay koox weyn islamarkaasina isaga laftiisu uu yahay ciyaaryahan reer barisa oo qoyskiisu ay degan yihiin magaalada baris islamarkaasina waa aad ugu faraxsan yahay in uu la joogo kooxda kubadda cagta ee b s g laakiin waxa uu ciyaaryahan ku xusay in markii hore uu aada uga xumaaday in laga horjoogsado in uu ka tago kooxda b s g oo uu dabcan ku biiro kooxda kubadda cagta ee real madrid ciyaaryahanku waxa uu sheegay inuu mar walba jeclaa in uu soo eego wadamada kale iyo kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub inuu u ciyaaro laakiin waxa uu sheegay ciyaaryahanku haatan inaan u ciyaarin koox ka ciyaarta kaalinta saddexaad waa sidau hadalka u dhigay laakiin uu u ciyaaro koox weyn oo ku loolanta hanashada horyaalka qaaradda yurub ee champions league si kastoo ay taaba ciyaaryahan kelian embabe ayaa ka mid a xidigaha haatan lafdhabarka u ah kooxda kubadda cagta ee b s g waxaase dadka ciyaaraha ka faalloodahi ay tilmaamayaan in ay jirto isla qabsi la-aan u dhaxaysa weeraryahanada kooxda kubadda cagta ee b s g ciyaaryahan messi neymar iyo kelian embabe walow ciyaaryahan embabe uu sheegay in iyaga laftoodu ay taa dareensan yihiin balse ay awoodooda isugu geyn doonaan siday isu fahmi lahaayeen islamarkaana ay u soo bandhigi lahaayeen kubad qurxoon iyo goolal badan oo taageerayaasha farxad geliya dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aan jalleecana kulamo kale oo xiiso badan ayaa horyaalka dalkaasi caawa mar kale la isugu soo noqonaya kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo everton oo labadooduba guuldarro ka soo dhergay toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii ayaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool fooda isku daraya kooxda kubadda cagta Everton ayaa maalintii shalay ahaydna waxay shaqada ka erisay agaasimihii kooxda Marcel Brands waxaana haatan wararku ay sheegayaan in awoodda kooxdaasi inta badan gacanta loo geliyey tababare Benitez oo markii hore ay agaasimaha isdiidanayeen haddaba la arki doone labadan kooxood ee Arsenal iyo Everton cidda guuldarradii toddobaadkii hore ka hilhilata isla markaasina farxad iyo guul ugu badasha taageerayaashooda waagaga dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba xubinteena ciyaaraha intaynu mar kale dib u kulmi doonno waa masxad dawidale sidaa iyo nabadgelya
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascadoyna la socodsiinay xubintaasi ciyaara halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada hiban nuura
heeskaasi aynu ugu luqaynaysa fanaanada hibanuura ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadada idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga e v o a dan la sidaasiyo nabadgelyo